doontan kalluumaysi oo laga leeyahay dalka yemen ayaa waxaa lagu afduubtay meel u dhow xeebaha soomaaliya taasoo ka baxday magaalada ayl ee ka tirsan gobolka nugaal ee uu kaarimiyo maamul kala baxay puntland howlgalka ciidamada badda yurub ee mandiqada loogu yiro bariga dhexe ayaa shaaca ka qaaday inay wadaan baaritaano ku aadan afduubkan ay sameeyeen burcadan loogu shakiisan yahay inay yihiin soomaali wixii faahfaahin dheeraad ahna ay dib ka soo gudbin doonaan siday warka u dhigeen shirkadda amniga badda ee ingiriiska ee lagu magacaabo emberi ayaa dhankeeda waxay shaaca ka qaaday in weerarka uu sabay in la xado saddex duumood oo yaryar oo ay ku rakiban yihiin matoorada duumaha loogu talagalay kuwaas oo ah nooca aadka u dheereeya si kastaba haatee waxaa xeebaha dalkeena soomaaliya isgarab orda duumo iyo maraakiib aad u far badan kuwaasoo si sharci daro ah ku xaalufinaya khayraadka badda soomaaliya ayna leeyihiin dowlado kala duwan oo kala jinsiyad iyo kala midib ah madaxweynaha dowladda federaalka ninka lagu magacaabo xasan sheekh maxamuud ayaa horey u sheegay in badda soomaaliya ay joogaan wax ka badan kun markab kuwaasoo aysan wax faa'iidaha u soo hoyin shacabka soomaaliya sida uu hadalka u dhigay xasan sheekh maxamuud dalka soomaaliya oo ay duulaan gardaroha ku joogaan dowlado fara badan ayaa waxa uu la kulmayaa hagaardaamooyin kala duwan oo dhan weliba ah kuwaas oo loo maleegayo bulshada soomaaliyeed